maalinkii siddeetan iyo saddexaad oo xidhiir ah waxaa magaalada khaza ka soconaya duulaanka cadowtooyay uu maamulka yahuudda ku haya magaalada khaza iyadoo geeska kale ay weli socdaan isku hor imaadyada kiyaanka sahyuuniga ah iyo muqaawamada ku dhex maraya jiidda khaza ugu yaraan siddeed ruux ayaa ku shahiiday duqeen culus oo uu maamulka yahuudda ka geystay magaalada khan yunis ee dhacda koonfurta magaalada khaza duqeyntan ayaa beegsatay isbitaal ku yaala magaalada waxaana sidoo kale ku dhaawacmay tiro dad ah hay-adda sadiibka gaduudan ee falastiin ayaa shaacisay in sideedan ruux ay duqeynta ku shiideen ayna ku dhaawacmeen kuwo kale kadib markii uu maamulka yahuudda duqeeyey isbitaalka al amal ee taabacsan hay-adda kuna yaala magaalada khan yunis tani ayaa ku soo aadaysa iyadoo isla halkaani uu maalintii shalay kiyaanka sahyuuniga ka geystay duqeymo ay ku shiideen tobannaan ruux sidoo kale diyaaradaha maamulka yahuudda ayaa duqeymo la beegsaday guri ku yaalo xaafadda nuseyraad ee ku taala bartamaha magaalada khaza waxaana ka dhashay khasaare kala duwan oo soo gaaray dadka rayidka ah ugu yaraan toddoba ruux ayaa ku shiiday duqeyntan cadowtooyo ee uu maamulka yahuudda ka geystay jiidda khaza halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kale waxaa intaa dheer oo burbur xoogan uu soo gaaray guriga ee duqeyntu la beegsatay mandiqada asuweydah ee ku taala bartamaha magaalada khaza ayuu sidoo kale duqeymo ka fuliyey maamulka yahuudda waxaana halkaasi ku basbeelay guriga ay duqeyntu beegsatay toddobiyo toban ruux ayaa sidoo kale ku shiiday duqeymo uu maamulka yahuudda habeenkii xalay ka fuliyey guryo dhowr ah oo ku yaalo bartamaha magaalada khaza wasaaradda caafimaadka ee magaalada khaza ayaa sheegtay in konton ruux ay ku shahiideen tobannaan kalena ay ku dhaawacmeen duqeymaha ay diyaaradaha yahuudda afar labaatankii saacee lasoo dhaafay la beegsadeen guryo ku yaalo magaalada khan yunis daanta galbeed iyo muqayimka almaghazi oo dhammaantooda ku yaalo jiidda khaza daanta galbeed ayaa geeska kala wajahaysa duulaan cudwaaniyah oo kaga imaanaya ciidamada yahuudda tan iyo bishii oktoobar ee lasoo dhaafay waxaa duulaanka ka dhacay halkaasi ku shiiday in ka badan saddex boqol iyo toban ruux oo falastiiniyiin ah taas oo tan iyo sanadkan tirada ku shiiday daanta galbeed ka dhigaysa shan boqol labaatan iyo kow ruux marka laga yimaado duqeymaha yahuudda waxaa sidoo kale jiida khaza ka soconaya isku hor imaadyada culus ee u dhexeeya kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta iyo ciidamada maamulka yahuudda taliska ciidamada gumaysiga ayaa qirtay in saddex askari oo laba ka mid ah ay saraakiil yihiin looga dilay dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay jiida khaza taas oo ka dhigan in afar labaatankii saacee lasoo dhaafay oo keliya ciidamada yahuudda laga dilay koo iyo toban askari lagana dhaawacay ku dhowaad konton kale magaalada khan yunis xaafadda ashajaaciya iyo deegaano badan oo ka tirsan jiidda khaza ayaa waxaa sidoo kale ka soconaya isku horimaadyo culus oo dhex maraya kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta iyo ciidamada maamulka yahuudda kuwaas oo khasaaro kala duwan lagu gaarsiiyey askarta gumaysiga geesta kale dalka maraykanka waxaa ka soconaya dibadbaxyo aad u ballaaran oo ay dhigayaan dhalinyaro is abaabushay oo muslimiin ah kuwaas oo dowladda maraykanka ku cambaareynaya duulaanka ka dhanka ah shacabka reer khaza warbaahinta maraykanka ayaa soo warinaysa in dibadbaxyadan ay bilowday gabar muslimad ah oo lagu magacaabo asmaa azucaytar oo toddobiyo toban jir ah taas oo go'aansatay inay abaabusho mudaaharaadyo loogu taageerayo qadyadda falastiiniyiinta oo ka dhacda gobollo badan oo ku yaalo dalka maraykanka asmaa oo ka mid ah gabdhaha muslimaadka maraykanka ee asalkooda ka soo jeeda falastiin ayaa sheegtay in marka hore ay ka walwalsaneed inay ku baaqdo banaanbaxyo ka dhan ah yahuudda maadaama magaaladay ku badan yihiin dadka gaalada balse dibadbaxyada ayaa si deg dega ugu faafay gobollo badan oo dacwadanka maraykanka dhinaca kale dibadbaxyo ballaaran oo looga soo horjeedo falalka guracan ay ku kaceen wasiirka difaaca maraykanka louid auston iyo la taliyaha amniga maraykanka ee ku aadan dagaalka khaza ayaa ka dhacay gudaha dalkaasi maraykanka dibadbaxan ayaa si gaara kaga dhacay afaafka hore ee guriga wasiirka difaaca maraykanka louid auston dadyo waad u fara badan oo sita boorarnay ku xaadhan yihiin ereyo ka dhannaha wasiirka ayayna kaamirooyinka soo qabanayeen waxaa sidoo kale sii xoogeysanaya cadaadiska saaran maamulka yahuudda taliyihii hore ee ciidanka yahuudda ayaa sheegay in netanyahu uu ku guuldaraystay dagaalka khaza wareysi laga qaaday taliyihii hore ciidamada yahuudda dan halatus ayuu ku sheegay in kiyaanka saayuuniga uu ku guuldaraystay dagaalka uu kula jira kooxaha muqaawamada isagoo intaa raaciyey in sida keliya looga guulaysan kara ay tahay in xukunka uu ka tago netanyahu anigu markaan iska hadlo waxay guusha imaan kartaa keliya netanyahu oo iscasila ayuu yidhi taliyihii hore ciidamada yahuudda waxau sidoo kale tibaaxay in yahuudda ay khasaartay kun iyo saddex boqol oo qof iyo laba boqol iyo afartan maxaabiis ah islamarkaana ay qaxooti noqdeen dad gaaraya laba boqol oo kun kuwaas oo ka soo barakacay gudaha maamulka yahuudda wareysigan uu ka baxayay telefishinka janaalka toddobaad oo ka mid ah warbaahinta yahuudda ayaa laga dheehanayay kalsooni la-aanta lagu qabo taliska sahayuuniyadda dhanka kale waxuu taliyahani uu walaac ka muujiyey siday u sii lumaysa rajada laga leeyahay maxaabiista muqaawamadu ka haysato yahuudda dagaalka khaza oo socda muddo ku dhow saddex bilood ayayna weli maamulka sahayuuniyadda gaarin wax natiijo ah taasoo marba marka ka dambaysa kusii kordhinaysa cadaadiskaga imaanaya reer galbeedka